Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay shirka farbiloodlaha ah ee wasaaradda iyo hay-adaha kale ee bahwadaagta shaqo la'ah wasaaradda ee ku mideysan mashruuca sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada. Shirkan oo afartii biloodba mar la qato ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii qabsoomay iyo sidoo kale caqabadaha jira, iyadoona ujeeddadu ay ahayd isla xisaabtan iyo wada shaqayn muuqata. Markii uu kulanka soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland, Maxamed Weli Sheekh Cali.
bismillahi raxmaani raxiim Een, waxay ahayd maalin kale oo qiimo badan maanta aan isugu nimid barnaamijkii afar biloodlaha ahaa ee mashruucii c f s b ama sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada ee ka qabsoomi jiray wasaaradda qorsheynta taasoo bahawadaag ay ku yihiin wasaarado fara badan la iskula xisaabtamayay maxaa qabsoomay maxaa qaldamay iyo maxaa caqabado oo ku xeeran shirka oo subaxnimadii noo bilowday runtii waxaan isleeyahay guulba kusoo dhammaaday hay-adaha bahawadaagga eh iyo wasaaradaha ka shaqeeya mashruuca guud ahaan ayaa qayb ka ahaa Ee, guul ayuuna kusoo dhammaaday waxaa la iska update gareeyey waxyaabihii qabsoomay caqabadaha ku xeeran iyo sida looga guuleysan karo caqabadaha iyo casharada laga bartay intaba waxaan isleeyahay barnaamijkan oo bulshada jilicsan iyo beeraleyda iyo biyaha iyo soolarka iyo wax fara badan oo i d bska ay ka mid yihiin ee shaqo abuurka diiradda saarayo oo mashruuc aad iyo aad u ballaaran eh oo hay-adda jarmalka g i z ay tahay cidda donorka ama deeqbixiyaha ka eh bahawadaagtiisana ay aad iyo aad u badan yihiin oo hay-ada maxalli iyo kuwa international iyo wasaarada intaba ay ku midaysan yihiin ayaa noo qabsoomay Ee, waxa uu dhici doonaa afarta biloodba mar wuxuu noqon doonaa barnaamij la iskula xisaabtamo waxaa laga rajaynayaa guulihii loogu talagalay barnaamijka iyo ahdaafta laga lahaa intaba inay hirgasho oo guuleysato runtii aad baan ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa afar bilood kadib iyo isla xisaabtan kale aan isugu soo laabano Ee, mashruuc kasto horta gaabis uu iska soo bixi laakiin runtii waxaan isleenahay meesha hadda aan marayno oo weli hadda ee, mid term reviewgii ee, lagu sii dhow yahay ee, wax fara badan oo caqabado ahaa oo laga guuleystay baa jiro ama laga ookam gareeyey Ee, waxaan isleenahay marka meel fiican ba hadda wax maraya mashruuca sida loogu talagalay ama loo qorsheeyey boqolkiiba ee, siddeetan iyo wax ka badan ayuu ku socdaa waxaan rajaynaynaa caqabadaha yaryar oo jira oo ku xeeran dhammaantood in laga guuleysan doono hadduu ilaha yiraahdo